barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado labaiyo tobanka bisha februari sanadka labakunsagaaliotobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washington saacaddu waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aan idaacadda idinkugu hayno waxaa ka mid ah dhallinyarada kala gedisan ee ka mid noqonaysa ciidamada waxyaha kala gedisan ee ciidanka iyadoo taa ay jirto ayaa lixdan askari waxaa tababar loogu soo xiray gudaha magaalada boosaaso si ay u ilaaliyaan garoonka diyauradaha ee magaalada boosaaso tababarkan qaatay wuxuu ahaa tababar caadiyo tababarada booliiska ay qaataan oo ah baraarujin xagga shaqada ah iyo waxyaalo badan oo nala tusiiyey sida dadka loo baaro sida dadka loo soo dhoweeyo sida anshaxa loo ilaaliyo iyo edabta iyo magaranaysa madaarka dadka soo galay inay markastaba nabad ahaadaan intaasana la barayo waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyarada ku sugan gobolka sool oo ka qaybgalaya tartanka kubadda cagta ah oo ka socda degmada xudun kaalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka ciidamada uu maraykanku taageero ayaa soo afjaraya degaankii ugu dambeeyey ee ay haysteen kooxda daacish ee ku yaala bariga dalka suuriya ciidamada dimuqraadiga ee suuriya ee s d f oo ah urur isbahaysi oo kurdiyiin ah ayaa kasoo horjeeda kooxda isis ee kasoo horjeeda kooxda isis ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen dhul badan oo ku yaala magaalada baguus ee bariga gobolka deeralazuur waxaan qabannay dhul uu cabirkiisu dhan yahay ku dhowaad shan boqol oo mitir dagaalyahanadeenuna waxay ku sii siqayaan magaalada ayuu yiri taliya ka tirsan s d f oo isaga oo ku sugan goobta dagaalku ka dhacaya u sheegay v o a saraakiisha militariga ee maxalliga ah ayaa sheegay in kooxda daacish ay ku tiirsan tahay weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa si ay u yarayso weerarada ka imaanaya xoogaga s d f ee kurdiyiinta ah
ugu yaraan toddobiyo toban ruux ayaa ku dhimatay dab maanta oo talaadaha ay ka kacay hotel ku yaala dalka indiya ka hor intuu aanu waagu baryin dabka ayaa ka kacay hoteelka arbid palace oo ku yaala bartamaha magaalada xiriiriga ee new delhi waxaana la arkayey sawirada qiiq fara badan oo ka baxaya qaybta sare ee hoteelka sarkaal ka tirsan madaxda dabdamiska sanil jodri ayaa wakaalada wararka ee f b u xaqiijiyey inay dabka ay ku dhinteen toddobiyo toban qof warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in dadka dhintay ay ku jiraan caruur iyo haween isku dayiyey inay ka baxsadaan dabkaas
dowr wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadeedinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan ilaa iyo lixdan askari oo dhalinyaro ah oo ka tirsan ciidanka amniga garoonka magaalada boosaaso ayaa ka faa'iidaystay tababar ku saabsanaa ilaalinta sharciga oo muddo laba bilood ah uga socday magaalada boosaaso faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf tababarkan maanta loo soo xiray ciidamadan ka tirsan booliiska puntland ayaa ka mid ahaa ciidamada ilaalada garoonka diyaaradaha waxayna tiradoodu ay gaaraysay lixdan askari oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo ka mid noqon doona ciidamada amniga gudaha ciidamadan waxay tababarka qaadanayeen muddo laba bilood ah waxaana lagu tababarayay ilaalinta sharciga maxamed siciid maxamuud macalinka tababarka bixinayey ayaan weydiiyey ujeedada tababarkan dhallinyarada loo siiyey codsigeenni sababtoo ah wakhtigii xilligii loo qabtayna waa uu ahaa xilligiina sidii laga rabay way ku keeneen hadday tahay dishibliinka hadday tahay sharciga haddii ay tahay bareerkii iban oo inoo dhiman yihiin waxaan sidaa u sii badnayn taasna tababarkana waxaa loo geliyey in mar kale rabiid loogu celiyo si ay u kacaan si ay kor u kacaan oo waajibaadka ay leeyihiin ay si fiican u gutaan iyo maskax tuujin maskax tuujin ayaa la yidhaahdaa tababarkan nin walba oo aqoon leh ee ku jira halkaa jooga aqoontiisii in la weydiiyo isagana loogu kordhiyo o la siiyo marka shaqada ay qabanayaan airboorka turubitaria weeyeba dt turubitaria ayuu talyaanigu yidhaahdaa nugleyna waa uu yidhaahdaa turubutaria okay soomaaliga waa turubutaria baarayaal weeye taliyaha ciidanka booliiska puntland oo tababarkani dhallinyarada u soo xiray muxaydiin axmed muuse ayaa kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan maandooriyaha isagoona dhallinyarada ku dhiirageliyey in shaqada ay si fiican u gutaan meel la geenmaya aeroboorka waa la geenay qaybta isaga bedel iyo halkaa iyo saldhigyada iyo hajoog laakiin suuragal maaha boliiskoo furan dad baa u imaanaya cid baa u imaanaya nin qayilayaa ma tegi karo ma ku qayili karo ma qayili karo nin sigaar cabbaaya sigaar markaa cabbaysa musqusha waa in lala gala meel ka sokaysa laguma ama bannaanadan lagu cabbaa laakiin garoonka dhexdiisa iyo terminaalka dhexdiisa sigaar laguma cabbi karo waa mamnuuc mamnuuc wey musqusha unbay u furan tahay musqusha musquul aan lagula gelayn weliba mid ciidanku leeyahay inuu galo oo yidhaahdo jiru ka qaadataana qofka isticmaala waa qof naftiisa nacay laakiin ma joogi karo nin qaad cunaya qaad hadduu cunaya ninku meel uu ku qarsanayo oo buusho meelaha aado isagoo labisan ninku ma tegi karo kabar kama qaadan karo kabar qaad cid walbaa ku soo wiraysa maanta caalamku meeshu maray waa arag inaad u muuqato ayan ahayn qof sidaan doonaan u soconaya shaqada haddaan soo dhamay halkaan qaad u fadhiisanaya hadhow diyaarad labaad hadday timaadana anoo afka qaad kulaan tegaya oo muurmuursanaya intaasi kadib waxaan la hadlay qaar ka mid ah dhallinyarada maantay tababarka loo soo xiray iyagoo igaga warramay tababarka ay qaateen iyo waxa uu ku saabsanaa magacaygu waa mursal maxamed xuseen caate dhoonge oo ah ciidanka airboorka tababarkan qaatay wuxuu ahaa tababar caadiyo tababarada biliiska ay qaataan oo ah baraarujin xagga shaqada ah iyo waxyaalo badan oo nala tusiiyey sida dadka loo baaro sida dadka loo soo dhoweeyo sida anshaxa loo ilaaliyo iyo edabta iyo magaranaysaa madaarka dadka soo galay inay markastaba nabad ahaadaan intaasaan la barayo marka waa ku dhiirantahay soo maaha tababarkii la tababaray haddeer ha aad baan ugu dhiiranahay wixii laysoo barayna aad baan u qaatay waa wax ay anfacaya aniga dadka bulshada oo shacabkaan u shaqaynaya wax aad u anfacaya wey ujeeddada laga lahayd waxay amniga in la adkeeyo oo dadka la kasbado oo dadka inay dadkii ay yihiin loo shaqaynaya la tuso oo la tuso in yihiin ciidankan ciidan biliisa oo iyaga u shaqaynaya inay yihiin aysan ahayn cadow oo qof walbaba oo noo yimaado si nabada inuu noogu yimaado dantiisana goortuu dhammaysto inuu si nabada nooga baxo isagoo nugu faraxsan oo nugu qanacsan oo aan si fiican ugu adeegnin waana shaqda biliiska cali yuusuf xaaji axmed waa layidhaha aye waxaa ka mid tahay dhallinyaradan tababarka loo xiray muxuu ku saabsanaa tababarka qaadad tababarkaan ku qaadanay waxaa tababarka dishibliinka institutioonka gaardiska shuruucda ciidanka booliiska wax ka tirsantaha ciidanka ee halkan tababarka loogu soo xiray muxuu ka bedelaya marka tababarkaagii hore aad u qabtay iyo aqoonta hadda loo siiyey wax weyn buu ka bedelaya wax weyn waayo aad baa shuruucda markii lagugu celiyo aad sharciga u ilaalinaysaa tababarka waxaanu ka qaadnay firfircooni alamiito jirkii oo noo dhismay magarata iyo wuxuu ahaa sidii qaabka loola macaamilayo bulshada sihaa si fiican baanu noogu qaadan waxaa kaloo aan ka faa'iidnay wuxuu ahaa sidii dadka maadaama aan joogno airboorki airbor international boosaaso sidii dadka dhoofaya dadka soo degaya aanu ula macaamili lahayn sidii aanu uga qaban lahayn dadka kusoo dhuumanaya oo dalka soo gelaya gudihiisa ha aanu ugu samayn lahayn oo u qaban lahayn kontaratag ugu samayn lahayn u qaban lahayn maxaa rajaynaysaa marka inaannu shaqadayda si fiican u gudano bulshada trail puntlandna aan si fiican ugu adeegno haa waxaanu xoogga saaraynaa sida garoomada caalamku inuu garoonku noqdo wixii soo gelaya iyo wixii ka baxayaba inaan ogaano taasaannu xoogga saaraynaa maadaama aanu joogno airbol international boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan ku guda jirnaa qodobo kale ayaa inoo soo socdaa oo ciyaarihii ay ka midka yihiin balse markan dhinacii heesaha heesta uu ku luqayo fanaanka sahal jaamac iyo jaceyl yowidaa
marhadan dhahaabiyo daaro foqlahayno oo cididibadnay jirin dollad i imaanayn yar saabooyin iguda jacaylow yar saabooyin iguda jacaylow marhadan dahabiyo daar foqlahayno marhadan dahabiyo daar foqlahayno oo ididibadnay jiriney dollar imaanayn yar xisaabooy iguda jacayloowtan yar xisaabooy
heesaasi sahal jaamac ayaa ku luuqeynaya waxaadna ka dhegaysanayseen v o a tartan dhinaca kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan dhalinyaro ka kala yimid deegaano ka tirsan gobolka sool ayaa si xiise leh uga soconaya degmada xudun ee gobolkaas warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol deegaanada ku yaala nugaasha gobolka suul ayaa markii ugu horreysay laysugu keenay ciyaaro ay ka qayb qaadanayaan siddeed deegaan oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada laascanood ee gobolka sool ciyaartan ayaa waxay tahay mid ay ku kulmayaan dhalinyaro gaadhaysa laba boqol oo dhalinyaro ah kuwaasoo qaarkood ay ka mid yihiin taageerayaasha kubadda iyo ciyaaryahano laga soo xulay degmooyinkaasi sida dhalinyaradaasi ay isku dhexgeli lahaayeen wacyigelinna loogu sameyn lahaa kulankan ciyaaraha ayaa waxaa soo qabanqaabiyey urur lagu magacaabo ogbaad oo ka dhisan degmada xudun ee gobolka sool oo ay iska leeyihiin haweenka degmadaasi uguwaralkaasi waxaa ka hadlay saleebaan cismaan nuur oo ah gudoomiyaha guddida qabanqaabada ciyaarahaasi ciyaartii koowaadoo gaabta lagu furay degmada xudun iyo degmada tukaraq koobkan waxaa hirgeliyey ururka ugbaad aanu aad ugu mahad celinayno sidoo kale waxaa hadda nala joogay degmooyinkii martida ahaa ee koobka ka soo qayb galay waxaana degmada xudun ayaa marti gelisay sideedda degmo aan ugu mahad celinno waxaan kaloo mahad celinnaa guddidii ugu horeeyo asad kawte sagaalkii hore gobolka sool oo guddida xudun ka mid ahaa oo in badan wakhti geliyey koobkan inuu qabsamo waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maxamed maxamuud cali iyo asad faarax agar oo ka mida guddida qabanqaabada ee ciyaaryahanadaasi waxayna sheegeen in ciyaaryahanada looga baahan yahay inay si weyn uga faa'iidaystaan tartankaas dhexgalka ah
ururka ogbaad association women oo ay guddoomiye ka tahay maawaxaawey sugure koobkaas oo laysugu keenay sideed degmo sideedda degmo halkan ay kulmisay koobkaana waxaa martigelisay degmada xudun ee gobolka sool oo dadku meesha degi lahaayeen iyo sidee u noolan lahaayeen dusha saaratay ciyaartu si fiican ba u socotaa dadkii ka soo qayb galay aad bay u bogaadiyeen waxaan kaloo aan aad iyo aad u soo dhoweynayaa sboortiga ka soo qayb galay koobka dhammaan magaaladooa magaaladoodii xudunna waxaan u sheegay inaad tahay magaalo ammaan ah waa iyaduna halkaasi ka hadashay guddoomiyaha ururka ogbaad xawe yuusuf guure oo ku dheeraatay muhiimadda kulankani u leeyahay waxaa laga rabaa shacabka reer xudun inta ay joogaan tiimamka cayaaraya deegaamada gobolka sool ka yimi gobol waa dhinacii nugaasha un hawdkii kuma jiro insha allahu tacaala waa rajaynaynaa iyagana midkaa lamida kulamo noocaas ama cayaaro noocaas inaan u qabanno sidoo kalena xaawo ayaa waxay tilmaantay ujeeddada laga leeyahay iyo waxyaabaha ay u qabteen ta labaad waxaan rabnaa in dhallinyaradu ay kaga raysato inay tahriibto in ay tahriibaan inay qabyaalada maxay atay la ilaawo in layslex dhalo in lasdadku ay noqdaan dad walaala dhallinyaradan waxaa laga filayaa cidda keliya suurin karta waxa weeye waa dhallinyarada ama kuwan cayaaraya ha noqoto ama kuwa gobolka sool aan meesha joogina ka maqan ha noqoto waxaa la rabaa gobolka sool in loo qaado kor sumcaddiisa amnigiisa isbarashadiisa isdhexgalkiisa isdhexgalka dhallinyarada iyo ciyaaryahanada deegaanada ka durugsan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gobolka sool ayaa waxay tahay fursad ay dhallinyaradu ay ku kulmaan kuwaasoo xirfadooda kubadda iyo waxyaabaha sida weyn ay u daneeyaan ay xilligaasi kala kulmaan iyadoo ciyaartii ugu horreysana lagu furay degmada xudun iyo tukaraq iyadoo halkaasina ay guushu ku raacday tukaraq ciyaar rigoorayaal ku dhammaatay cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
aad ayaad umahadsantaha cabdikariinna weli dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan oo istuudiyaha igu heliya jamaal
aad baad umahadsantaha caasho kulan wanaagsan dhegeystayaal waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan champions leaga maanta gaar ahaan wareegga lix tobanaad oo kulamo xiise badan ay dhici doonaan balse haddii aynu ku horrayno warar kale oo goosgoos ah oo dhinaca ciyaaraha kubadda cagta ciyaarahan aaron ramsey ayaa la sheegayaa inuu heshiis la gaaray naadiga yuventus ee waddanka talyaaniga ramsey oo qadka dhexe ugu ciyaaray naadiga arsenal ayaa noqon doona marka juun la gaaro ciyaartooyka mid qaata ilaayo afar boqoloo kun oo bawn toddobaadkii waxaana uu noqon doonaa ciyaaryaankii ugu mushaharka badnaa ee markaasi dhinacaasi iyo ingiriiska ka socda jirkan ayaa afar sano oo heshiisa waxaa la sheegayaa in uu la gaaray naadiga kubadda cagta ee dalka talyaaniga ka dhisan isagoo markaa sano kadib naadiga arsenal ka tegi doona ramsey ayaa waxa uu ku gudbay dhinaca tijaabada caafimaadka oo laba jeer ahayd januaridii aynu ka soo gudubnay waxaana markaasi u socday wadahadallo isaga iyo naadiga kubadda cagta ee yuventus xiryaankaasi wolifka ah ayaa waxaa khandaraaskiisa naadiga kubadda cagta ee arsenal uu dhacayaa soddonka juun waxaana ganrisku ay ku bixin doonaan iyagoo aan wax kharashaad ah ka helin naadiga kubadda cagta ee yuventus dhinaca iyo champion league kulmada dhici doona haddii aynu eegno waxaa kulanka xiisaha badan ee maanta dhici doona uu yahay nadiyada manchester united iyo b s g ee dalalka ingiriiska iyo faransiiska labada kooxood ayaa noqonaya kulankoodii ugu xooga weynaa ama ugu xiisaha badnaa oo ay wada yeeshaan kulanka maanta dhici doona hore ayay waxa ay wada ciyaareen ilaa iyo shan jeer oo kulamo is-arag ah markaasi oo labada dhinacba laba lug ahaa kuwaas oo u suuragelisay in naadiga kubadda cagta ee ka socda labada aaniraade waxay muddo afar jeer ka mid ah oo shantii mar ee ay kulmeen oo min laba lugood ahayd ay u suuragelisay in naadiga kubadda cagta ee dalkaasi ingiriiska ka socda ay hore ugu sii gudubto oo ay ka adkaato naadiga faransiiska naadi faransiis ka socda ayaanan ka adkaanin naadiga manchester united iyagoo dibadda ku soo ciyaaraya waxaana toban kulan oo hore ay u dheeleen waxaana dhowr kulan ay horu dheeleen noqotay in afar jeerna ay baraji galaan toban jeerna ay naadiga waddanka faransiiska ka socda ay ku soo guuldaraysato dhinaca iyo dalkaasi ingiriiska chambion liga markaay timaado laba kooxood oo faransiis keliya ayaa waxa ay ka fogaadeen inay guuldaro kala kulmaan gegada old trafford waana naadiyada monaco oo gooli gool la gashay naadiga manchester united iyo naadiga liil ee ii barejo ever la gashay b s g ayaa waxa ay markaa guulaysatay hal kulan oo ka mida tobankii kulan ee dibadda ay kula soo ciyaartay dhammaan kooxo ingiriis ah marka la fiiriyo waxaana ay noqdeen in afar jeer ay bareejo galaan shan jeerna guuldaro la soo kulmaan waxay ahayd markii ay laba gooli gool uga soo awurraneen naadiga chels march waxaana kulankaani uu yahay mid xiise gaar ah leh oo indhaha lagu hayo lana arki doono markaasi cidda badisa naadiga rome ayaa la dheeli doonta naadiga f c borto ee waddanka bortugiiska ka socda waana kulan ka tirsan kulanka aad ee champions leaga roma ayaanan weligeeda ka adkaanin naadiga borto kulan ka tirsan yurub waxaana ay laba jeer noqdeen mid ay bareejo galaan laba jeerna laga adkaaday waxaa lagaga soo awoodroonaaday oo naadiga bortuqiiska ka socota ay ka soo awoodroonaatay naadigaasi rome kulmo laba lug ahaa oo ay wada dheeleen kii markaas oo sidoo kale ay mar kale wada ciyaareen oo james leaga blay offka ama lugbaxda ay u suura gashay in naadiga rome ay markaasi ku harto borto ayaa waxa ay guuldaro lix mar ah kala kulantay toddoba kulan oo ay la soo dheeshay koox ka tirsan dalka talyaaniga oo ay dibadda kula soo ciyaartay waxaana marka keliya ee ay ka rabnayd oo ay guul gaartay waxay ahayd sebtembar dii oo saddex gool iyo laba gool ay kaga adkaatay naadiga ac milan lana arki doonay kulankan caawa dhex mari doonaa labada kooxood ee rom iyo kooxda kubadda cagta ee borto ee waddanka bortugiiska xidda badisa beri ayax iyo real madrid ayaa dheeli doona tottenham iyo brusha denman ayaa sidoo kale wada ballansan waxyaabaha kusoo korrana waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaasi inoo joogto
aad ayaad umahadsan tahay jamaal haatanna waxaan dhegaystayaasha usoo gudbanaynaa heesta halku dhageedu yahay ilow ilow iyo codadka caashe cabdow iyo maxamed axmed kuluc
caasha cabdow iyo maxamed axmed kulux ayaa cododkooda degaysanayseen idaacaddeenii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ayayna heesaasi gabagabo u ahayd caasha ibraahim aadan iyo anigoo jamaal xamiismaan ayaan la socodsiinaya tan iyo afarta galabnimo dhageystayaal dhammaanta isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
taladii araweelo ha raacin arruntii aanay si adkaanin oo dadku yaanu ina ogaanin oo dadku yaanu ina ogaanin af soomaaliya carabi ingiriis soo xili furgada ilow ansisahaw
فضلك تفضل بليز forget اللو انسى how اللو اللو انسى الماضي forget about it